iyadoo ariiri badan oo dhinaca nolosha ah ay sheeganayaan qaxootiga ku nool xeryaha gaar ahaan kuwa dhowaangalka ah ayaa iminka waxay wajahayaan biyo la-aantii ugu xooganeed taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha qaxootigan oo saldhig ka dhigtay xaafado isku raran ah oo ku yaala duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab qoyskan qaxootiga ah ee biyo la-aanta ugu baahsan wajahaya ayaa ku nool xagshanada ama waaxaha j iyo k ee deegaanka buulobakti oo fadhi u ah qaxootiga ugu nugul ee ku nool guud ahaan kaamka dhadhaab qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa ka waramaya xaaladda biyo la-aaneed oo ay haatan joogaan maxamed cabdicali baa laii dhahaa ma aha dow la-aan baan hayso tuubadaan male tuubo maxaa yeeley afar baloog yaa hal tuuba ka dhaxaysaa taana bini'aadanimo maaha waxa dhibka iyo dilka iyo oonka keenahayana waa taa hadde waxaan u baahannahay tuubooyinka inay naloo soo kordhiyo biyahana naloo soo saaro waa tahay biila-aan sidaan ah n weli intaad qaxootiga joogta maaragtay dhibka hadda saaka kayteen haysto waa waxaana weli aanan soo marin waddankii aan ka soo guurriyay biyaan ku haysanay inta tuubadii baaban la'anahayba biyihii hortood tuubadii baaban la'anay dawdii baaban la'anay magacayda raaxa ibraahim anaka waxaan degannahay meeshaan shan sano waan degannahay haa tuubo ma qabno waxaa barooga tuubo noogama surno biila-aan daran baa qabnaa biyo ma haysano afar iyo labaatan sac annakii carruurtayn helo boostaha ilaa meelaha dhagaxle biyo kala imaana barooga tuubo meeshii looga teelgalay saddex tuubo meeshii looga teelgalay hal tuubo ay ka surnaynaan degannahay marka anaka oonkan lama soo koobi karba ifatuusa ugu soo guurno oonkan nagamaba helinba saaki waxaan helnay labalaba iyo saddex saddex ayaa dadka marmar helaan marna lama helaba maxaan u doonnaa hoosaan u doonnaa bool baktidan ba waxaan u doonnaa magaaladan hoose u doonnaa dhagax leen wararana waa tahay laba cag marka qoyskaaga ma ku filan tahay toban ruux toban ruux ay ka koobantay sidee marka laba cag u isticmaashaa laba cag halnana maalinta isticmaalna halna habeenkii isticmaalna maya maya maya ilmo gacan loo dhaqaya ma jirto dugsigu say umada qadday ku cunaan biyo looga dhaqan maba hayna dhar looma dhaqa waayo looma qabee balcaan ma qabaysato kulli waan isku rafaadnay maxaa codsanayna in tuubo noola suro biyo noola keen waan dhammaanay xaamilo ahay galaas biyo ma soo darsan karin intaas ay taas yaa maxay ahayd hoostaan biyo ka keena laba dirgaan subax anoo xaamilo ah bishana tobani ah meesha arta biyo ka keenaan biyo male rafaad subax laba dirgaan saa u qaada tuubayaalka u dadawrsanaynan habeenka soo hoyna tuubo kale handaa noola surna handaa hal keen handaa laba keelna bataa waa noolaan leena dhinaca kale qaxootigan biyo la-aanta ah oo qaarkood horaan ugu laabtay soomaaliya balse ku soo noqday xeryaha ayaa tilmaamay inay wajahayaan xaalad ka duwan noloshii horaan ugu noolaayeen qaxootiga ku jira xeryaha waatan geediye cabdi oo dhowaan ku soo laabatay gudaha xeryaha aad iyo aad horta biilaan ooga cabdanayna qaxootigan dadkii cusub iyo dadkii hore oo deganaa isku mid waaye nin maanta loo baxsanayo malaha hadda imaada iyo dadka kale nin loo baxsanayo malaha saak waagan suu u bariye laba jirkaanaan ka keenay dhagaxley magaalada hoose cunug umaan u qabaynaa cunto maan oogu karinaa dhar maan ooga dhaqaa saan wax yeelanaan taagan geediyo waxaad ka mid tahay qaxootigii horaan xeryaha ka tegey ee soomaaliya tegey mar kalena ku soo guri noqday xeryaha bal ka hore nolosha aad kala kulantay xeryaha xeryaha markii hore markii hore nololaan kala kulmay laakiin hadda sacadda way naga xun tahay dhagaxle intaa oga qaxdinayno taaganta buulobakti markaan intaa u qaxda soomaali weynaa nugu soo korduntay annagoo markii horeba tuubo aan qabin yaa intii deganeed in kasii badan ay kusoo korduntay oon gaajo rafaad wax walba waa loo dhammaan hayaa markii soomaaliya markaan kasoo soomalia waxaan kasoo qaxna annaga xabad iyo qaxan kasoo qaxana kenya markaan imaano waxaan lahay amni ima heshiin laakiin amni waan halnay hadda rafaad iyo oon iyo gaajaana haystaa
biyo la-aanta ka jirta xeryaha xiliyada qaar waxaa ka dhasha iskacanqaad iyo rabshado dhex mara bulshada qaxootiga ah taas oo sababta in odayaasha xeryaha ku nool wakhti badan ay ku bixiyaan xalinta khilaafaadkan ka dhashay biyo la-aanta waa kan siyaad cali gallow oo arrimahaasi ka waramaya markay isku imaadaan waxaa ka dhaca meeshayada aruurtii bilcaanta isku imaadaan rabsho ballaaran baa kadhi shaqaaqo weyn baa kadhi dhab i dagaal baa kadhi waxyaalahaas marka waxay u baahan doonaan oday oo hadliyo maalin leyl waxaan u fadhinaa hal baan u fadhinaa daqarka iyo uma malayn kartid dhacdada iyo cafmada dagaalka dadka colaysan uma malayn kartid intaasna wax u badan biyo la-aanta marka haddii biyaha la helo balooq walba tubadiisa la siiyo mase manaha dadka baanaha kore ee dushaana degay la siiyo manaha booyid mase tubo kale loogu daro waxay manaha baahiyada faraha badan dagaalka way yaraan lahayd marka cabdisalaan oo kharla ku siiyo hadda sidan saaka xaajida aan galay baa hadda kasoo tegey kuwa k eleven k ten isku dagaalayna waan ku jiray annaga markaan nahay odayaasha wallaahi uma shaqeyna ciyaalkaanada waxaa u taaganahay hal iyo kala dejinta dadka naagaha kala dejintooda biyaha kala dejintooda intaasa u taaganahay marka dhib weyn baan ku qabnaa sideeda biyilaanta ugu dambayntiina xiriir aan la sameynay xafiiska biyaha maamulo ee xarada kama helin jawaab ku aadan sababta keentay biyo la-aantan ay wajahayaan boqolaalka qoys ee ku nool gudaha xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab